dowladda maraykanka ayaa sheegtay in cumar xamaame oo loo yaqaano abumansuur al amriika ay weli doonayso madaxiisana ay weli saaran tahay shan milyan oo dollar inkastoo al amriika uu sheegay inuu ka baxay al-shabaab iyo alqaacida dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in loo haysto eedan la xiriira argagixisada hadalkan ayaa ka dambeeyey waraysi uu maalintii talaadada ee toddobaadkan uu siiyey idaacadan v o a dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in cumar xamaame uusan xaq u lahayn inuu joogo soomaaliya waxaanay sheegtay in haddii uu ka bixi waayayo dalka uu ku dhiman doono furimaha dagaalka haaruun macruuf ayaa khadka taleefanka ee magaalada muqdisho kula xiriiray afhayeenka dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan waxaana uu weydiiyey sida u arko hadalka xamaami ee ah inuu ka baxay ururka al-shabaab iyo weliba alqaacida arrintaas waa adagtahay si lagu aamino nin ummadii dad ka saartay laayay baabi'iyey magaca diin iyo islaamna sheeganaya ka yimid adduunka meeshiis ugu fog oo u yimid soomaaliya waxay kutusaysaa marka horeba inuu si qaldan wax u waday haddana markuu ogaaday in al-shabaab maaragtay la ceersaday oo dadkooda ugu dambeeya loo gelayo wuxuu ka raadinaya marmarsiyo waa nin argagixiso caalami ah oo caalamka oo dhan maaragtay looga aqoonsan yahay marka haba yaraatee warka uu sheegay wax micnaha ku fadhinayso ma laha inuu ku jiro al-shabaab iyo inuu ka baxay dowladda iyo xaaladda soomaaliya markaad fiirso midkeebuu halis badan yahay ama halis yaryahay annaga iskumilaynooyin annaga cid allaale ciddii diidan nabadda cid allaale ciddii ummaddan maaragtay inay baadiiso doonaysa ciddii horumarka shacabka soomaaliyeed iyo wanaagiisa dimuqraadiyadiisa iyo dowlad wanaagiisa aan jecleen oo dhan wax micnaha u noogu fad ma laha shaksigeena maaragtay maaha shasi soomaali ah marka sidaas daraadeed un cid kasto ajaanib oo dalkan joogto sababa joogto ma jirto aan ka ahayn dadka sharciyadda ku jooga marka warkiisa kasoo qaad ma laha waa garta isagu wuxuu sheegay soomaaliya inuu xaq u leeyahay inuu joogo sababtoo ah siduu isagu sheegay wuxuu soomaaliya yimid xilli ay soomaali ka talinaysay xilligii maxaakiimta kabacdi etoobiya soo gashay buu yihi saasaan u imid oo maraykanku ogolaashan siiyey maadaama burundi iyo uganda waddanka la keenay soomaaliya gacanta uguma jirta soomaalida sidaasuu yidhi maxay kula tahay
soomali ma marka inuu soomaali kamada hadli karaba shaqa kuleeyahana malaha marka maba ahanba inuu wadanka yimaado wuxuu u yimin inuu ummadda iyo caruurta laayo been u sheego maskaxdooda isqarxiya yiraahdo marka qof sidisaas aaminsan annaga maaragtay wax micnaha noogu fadhiya malaha waa garta markaad fiiriso saameynta waddanka ay ku yeesheen dadka ajaanibta uu ka mid yahay abumansuur al amriki iyo tobanaanka kale ajaanibta waddanka maxaad ku qiyaasi lahayd runtii waa adag tahay qiyaas dhaba inaan ku siiyo laakiin waxaa maragma doonta in kooxaan al-shabaab ee soomaalida ah in aad iyo aad dadkaas ay aada u isticmaalayeen dadka lacagaha adduunka uga keenayin ayaga yihiin dadka istraatijiyada u bedinayin ayaga yihiin dadka dhaqankii soomaaliyeed bedelay shaqsi soomaaliyeed in lagu qanciyo inuu isatiiyo oo uu maaragtay ama qofkii uu isku qarixinaya hadduu diliyo hadduusan dilinba ku jihaad samaynaya runtii waa dadka fikradaha aan soomaaliga ahayn keenay marka runtii waa dadka ummaddan dib u dhigay soomaaliyeed marka tiradooda waa adagta inaan kuu sheegno laakiin waa dadkii waxay u badan yihiin mas-uuliyiinta sarsare ee al-shabaab ee dhanka istraatijiyadda iyo maskaxda ka haystay soomaalidan
afhayeenka dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan ayuu ahaa oo khadka taleefonka ugu warramayey haaruun macruuf haddaba dhegaystayaal waraysiga cumar xamaami oo faahfaahsan iyo jawaabaha ay ka bixiyeen dowladda maraykanka dowladaha maraykanka iyo soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa haddii aan la idmo